cabdi aadan xaad cabdiqays haa waa cabdi aadan xaad oo cabdi aadan qays la odhan jiray weeye fanaan baan ahaa abwaamu wax dhigaan ahaa wax tiriyaan ahaa inaan- Muusikiista tahay.
muusikiistaan ahaa haa kabanka waa duwi jiray wax oo dhan baa duwi jiray waa gartay heese fara badan ayaad leedahay iyo ruwaayado intaba bal inta aanan u gudagelin qaar ka mida inaan si deg dega maadaama aan u kulanna aan kaa waraysto intaasi jabuuti ayaad joogtaa hadeer haye
iyada lafteeda waxaan ku lahaa he- riwaayado badan ayaan ku lahaa halkanaan ka bilaabay fanka halkanaan ka bilaabay jabuuti waxaan yacni fanku wuxuu igu dhashay anoo hargeysa jooga laakiin waxaan ka bilaabay halkan aq- waxaa la odhan jiray riwaayadda aanu dhignay halkan ka dhignay qays iyo laylaa la odhan jiray qays baa la baxay magacuu saasuu ii raacay magaca qays halkaas kugu baxay Ah, oo magaaladan jabuutan ka dhigi jiray silime labaari baanu ku dhigi jiray silime weyn oo halkaa ku yaalla agtaada waa gartay Ah, Eh, bal waxaad iiga warantaa marka magaca qays ma ruwaayadda oo keliya kugu raacay mase qays markii la maqla dadka jecel ayaa dhegtooda kusoo dhaco qays iyo leylo kaleoo noqonaan qaadir ilaah ka tugayaa heeskii noocaasa war waad baan waa gartay waxaanay ahayd qays iyo leyla sheeko dhan buu lahaa oo hore nin carab uu ahaa qays marka qays iyo leyla saasaa la aniga magacaasaa i baxay dareeto nin riwaayado badan iyo jacayl badan dhigay buu ahaa anna waan ka daba xigtoo waan dhigi jiray riwaayado badan iyo jacayl badan aad
waa gar- waa gartay ruwaayadahaaga hadda wax ma ka xasuusan kartaa haa riwaaya nin arkaaba ilmeeyey riwaayadaasaa ugu weyna shanta soomaaliyeed ka hadlaysa ayay ahayd oo wadaniya nin arkaaba ilmeeya jabuutaanu ka dhignay beri hore waa riwaayad muddo fog bay ahayd waxa way badnaayeen gaal iyo islaan geelow yaa kule baa la odhan jiray riwaayadahana waan dhigay gaal iyo islaan geelow yaa kule baa la odhan jiray riwaayad baa ahayd weyn iyadana waan dhigay riwaayado badan baan lahaa waa gartay anaa kuu soo qori doonaa kolley markaad tagto ha ayaan xaggaa kaga soo qori doonaa hadda korka ma wada haysid korka kama hayo habeenka waa gartay waa gartay calabta waa gartay waxaad iiga warantaa marka heese ayaad leedahay kala duduwan Ah.
ka sokow ruwaayadaha qaarkood waad qaadaa waan qaadaa wax badan baan qaadi jiray heeso badan baan qaadi jiray oo aan halkan ka qaadi jiray jabuuti marka iyagoo dhan baan kuu soo gelin karaa waayahay abwaan aniga khaasatan marka aan heesahaaga dib u fiiriyo Ah.
waxaa mar walba maskaxdeeda kusoo dhacdo heesaad wada qaadaan adiga iyo hiba nuura Ah.
geeluba naqdoogliyo nugaal waa ku dararaa halkay nabadii Inta- halkay nabadi taalla
heeskan heeskan naagtii walaalkaa shalay qayo ninkeed noqo kion dhimaninoo nool ma qiso kugu saabsanba may iguma saabsaneen laakiin dad badan bay ku saabsaneed waa garta adigaa lagu fasirta iyo qoys adiga qoyskaaga may may may may aniga shaqo uma lahayn laakiin way jirto dee waxaa jirta dad dumarkii laga dhacay ama laga helay ama laga qaatay bay ahayd waa hees weyn oo dee badanaa waad aragtaan oo hibooda qaadayno geeluba naqdoogliyo nugaal waa ku dararaa meelay nabadi joogtaa xabaal habeen lagu nagaadaa naagtii walaalkaa shalay qabay ninkeed noqo kii oon dhimanin oo nool yacni ninkii oo dhiman haddana naagtii ka qaad ayay ahayd arrintu waa tahay bal dhegeystayaasha dowladdu lacagta bay u qaadatay markaa dee waa riwaayad waa hees dhananu qaadna an iyo hiba qaadi jirnay bay ahayd maxay ku saabsanayd heeskan riwaayadan bay ku jirtay riwaayaddaa gaal iyo islaan la yidhaah bay ku jirtay gaal iyo islaan geelow yaa kuleh waa halkay nabada taallaa lagu nagaadaa la jooga waxaasay ahayd hees riwaayad banba dhan bay ahayd dee oo riwaayad dhanoo gebigeed loo socotay ahayd
Yeah.
waayahay codadkiina aad iyo aad ayay u dananayaan oo ay u yaryar yihiin yaraanta ayaa idinka muuqata dhinac dhinac dhinaca kale markaan eegno waxaa jira hees kale adduunyoy xaalkaaba aakhiroy xaggee baad naga xigtaa aakhirana way ka hadlaysay adduunyadana way ka hadlaysoo laba heesoodo waaweyn bay ahaayeen heesaas markii maxamed moogaa qaadi jiray allah u naxariiso dhammaan fanaaniinta oo dhan baa qaadi jirtay oo dee ma adigaa lahaa heeska anigaa lahaa heesta haa iyo laxanka iyo midhaha iyo waxoo dhan iyo iyo muusigaba iyo muusiga haa waa gartay n ma ka sokow midaasi haddana waxaa jirtay hees kale oo n maxaan ku rahdaa n dhinac markii la fiiriyo la sheego in waayahaagii nolosha ay ku saabsanayd n oo oo oo adigoo mar xirnaa kadib in badan baan xidhnaa haa Waa Marna gartay.
shan sanaan xidhnaa marna afar sanaan xidhnaa saasee marka maxaa lagu xiray xilligaasi dawladdii jirtay aada isku gafteen waxaa dawladdu waxay u haystay inaan heesahaynu kacandiid yihiin bay u haystay markaad qaadaba hees waxaa loo haystay inay dhinaca kale tahay inay dhinaca kala tunbaa la moodayay saas saasay ahayd arrintu waa waa gartay waa gartay marka heesaha markaasi ee kacandiidka loo qaatay oo aad qaadi jirtay kuwe ka mid ahaa wax ma naga xusuusin kartaa maya wallaahi waa ma- iminkan wada iloobe anaa kuusoo duu iyagoo duuban kuusoo diri doona haddaan doono waa tahay waa gartay bal waxaad iiga warantaa hees kale waxaa jira go ayay la huwaday gacantu raaxa darana oo ay qaado fanaanada weyn Aamine Cabdulaahi.
aamine cabdulaahi marna afadaada ama xaaskaaga ahayd maya riwaayad bay ku jirtay uu maxamed cali kariya lahaa haye ayaa go-ayaa ilahi waday marka iyaduna waxay matalaysuun iyadoo nin jecel buu nin aanay jeclayna guursaday bay ahayd saasay ka dhignay waa gartay marka ma ku saabsanayd qisada qoyskii may may kumay saabsaneen may shaqo kumay lahayn waa gartay waayo bal heeskaasi aamine cabdulaahi aan la wadaagna dhegaystayaasha
guula faldhigay garan waa minka u baxaye isna baalashayso galow tahgumada xiin ohyo gala yimiye guula faldhigay garan waa minka u baxaye isna baalashayso annagu cashadiisii gafu dhacay mootiin annagu cashadiisii gafu dhacay mootiin waa waxaan galgarashadan oo gamay gadoodacin garka ugu naqaaye waxaan galgalashadan oo gamay gadooda ciil garta ugu naqaaye gurigii jacaylkiyo wayti godobta keeban gogoshiisi kuurta oo ayay lahu waday
waa taa heeskaas haddaan ka soo noqdo hees kale oo waxaa jira maxamed mooge ee bahaw raxmade uu qaado adduunya xaalkaabe adduunya xaalkaaba ah xaalkaabaa baa loola jeeda adiga ayaa lahaa anaa lahaa heeskii midhaha iyo gaa lahaa wax iiga sheeg miraha heeskaas adduunyoy adduunyoy adduunyo xaalkaabi xaalkaaba saasa de waa he maanta dhanoo
حيكون العدو حصوصا الدنيا
waayahay heeskaasi adduunyoy adduunyoy xaalkaaba iyo maxamed moogo codkiisa intaas haddaan kaga gudubno cabdiqaysow adiga ayaa lahaa heeskaasi waayo taa haddaan halkaas uga imaano waxaa jirto inaad tahay muusigiiste muusigaad garaacdaa waan garaaci jiray waad garaaci jirta hadda ma garaacdi Ma garaaco.
waayahay waxaad lahaan jirta heeso aad qaado waxaad ahayd abwaan waxaad ahayd nin aad looga yaqaano geeska afrika aad een, gaar ahaan soomaaliya oo fankii tiir dhexaad ayaad u ahayd hobolladii waaberi Ah, waa run dadkii fanaanadii laga yaqaan iyo wadankan jabuuti oo haddaba aan kugu wareysanayo Ah.
bal marka aad fiirisid ee fanaaniinta yaryar ee maanta soo kacay ee soomaaliyeed ee meel walbay joogaanba een, heesihii saa usoo daadinaya maxaad dhihi lahayd
wallaahi waa fanaaniin waaweyn baa ku jirta oo fanka ku iminka dhallinyarada dad badanoo fanaaniin asalaa ku jira meesha marka waxaan leeyahay kuwa intaad dhegaysata heesahooda aad la dhacda ma jiraan haa xoog weliba xoog oo markaad dhinaca kale eegto sida adinka laidin jusuurayn jiray baankii iyo kooxihii idin daba socon jiray iyo ma jirto ma jirto taasi way waa taa waa la waayey dowladnimadu way burburtay ma taasi ma jirto laakiin taayadu waxay ahayd dee wax weynoo loo qaadanaya inay dowladda ku socoto marna loo qaadanaya inay wax baabi'inayso waxna ridayso waxaasaa la moodaya moogta macnay lahayd macnay ku fadhiyi jireen waxaad soo saartaan haa haa waayahay een, se ma laha wixii hmm, laakiin waa dee fanaaniin waaweyn baa ku jirta musiga tunta heesaha qaata national theatrkii soomaaliya ee muqdisho iyo een, een, een, ex fiora saan filahayo meeshii aad Ha.
ku caweyn jirteen Ha.
adinkoo dhallinyaro ahoo fanki ku jira haa goormaa kuugu dambaysa horta beri hore seven haye xusuustaadii maxaan ka goyn ilaa hadda wallaahi waxay ahayd xusuus wanaagsan bay ahayd laakiin nasiib daro dowladdiina way duntay wixiina waanu ka tagnay dunidii oo dhammina way isbedeshay saasaa xusuus adag bay ahayd taas waa cabdiqays halka laygu bixiyey bay ahayd wax weyn bay ahayd dee wax yar may ahayn waa garta fanaaniintii aad hadda isla xiriirtaanoo aad hadallada iyo sheekooyinka sheeko wadaagga aad tihiin oo maaragtay isu xiistaan rag badan oo jooga matalan maxamed ibraahim hadraawi iyo aniga iyo Abwaan markaan Hadraawi.
isaragno- haa Mhm.
markaanu isaragno waanu isu- waanu wada hadallaa waananu xi- isxiisaynaa waa garta waana fara badneed haddii alla ilaa qamara ugu dambayntii hadda waxaan rabaa taariikhdaada nololeed waad nooshahay Waan nool.
laakiin buugga maxaa kaa gala halkee ku dhalatay halkee ku barbaartay de waxaan ku waa buug weyn oo leeyahay soo socdo oo soo bixi doona haddii alla ilaa kaana waanu kuu soo diri doonaa sanadkeed dhalatay sanadka xidigseenley iyo Forty- daarta biyo badan iyo haydhihin sagaal boqol iyo sideed iyo afartankii baan dhashay waad xasuusataa waan xusuustaa intaa waa garta hadda meeqa jiraad tahay de waxaan ahay kolley toddobaatan imanka waan ahay ilaa ama laba iyo toddobaatan ama kow iyo toddobaatan meel carruurtaada carruur ee dhalan ayada haa haa way fara badan yihiin haye jabuuti kuleelkeeda hadda ka waran iyo cimilada halkaan iyo xiisaha iyagii hore oo waan aad anigu dhidid iyo kuleeltana ma ku arka meesha Waa- Waa- waa ku waa way u deganto waan ku wanaagsan waa sidaasi waayahay maxaad ugu dambayntii leedahay fanka iyo fanaaniinta iyo inta ku dhagaysanaysay soomaalida fanka iyo soomaalidu ha noolaadaan baan leeyahay jabuutina ha noolaataan leeyahay madaxweynaha iyo madaxwe- xaaskiisuma ha noolaadaan baanu leenahay waana ar- waana salaamayaa salaam wanaagsanna waan u dirayaa xusuustaadii xamar iyo dhinaca kalena maxaad leedahay waxaan leedahay ilaahay idin soo hagaajiyo ilaahay si wanaagsan ha idinka dhigo sidaanu ahayn ilaahay ha idinka dhiga baanu leenahay si wanaagsan baanu taa u u hambalyeynayna waay